waxaa jirta in kadib markii aan codsanay in safiirkeena soomaaliya uu ka soo noqdo kenya oo noogu yimaado wadatashi safiirkii kenyana aan weydiisanay inuu inuu u noqdo dalkiisa oo uu wadatashi la sameeyo taasoo sidii horey aan uga hadlayba ah tallaabo diblomaasiyadeed oo muujinaysa heerka maaragtay xaaladdeena marayso waxaa dhacday kadib markaas inaan qaadnay tallaabooyin ku xigay oo diblomaasiyadeed leh maaragta wada xiriir ayna ka mid tahay in ay dowladda soomaaliya la xiriirtay ururka gobolkeenna ee igad iyo kuwo kaleba sida african unionka si cabashooyinkeenii aan aan halkaa uga ballaarino kenya ma aysan qaadin tallaabooyin inaba ha ku yaraatee ay ay maaragta ku weydiinayso dowladda soomaaliya wax clarification ah ama faahfaahin ah ima ama furayso wada xaajood annaga ahayd cidda waday cabashada sidii aan horay u sheegay annagu kenya oo dal darisa aan nahay dana badanna ay naga dhexeeyaan jecelna inuu xiriirkeenu ahaado mid ku salaysan is-ixtiraam iyo wax wada qabsi leh wejiyo badan taas ma suurtoobin kenya arrintaa ma suo marka wasiir maxaad kenya uga cabanaysaan ma in ay jubbaland xiriir dhow la leedahay ma inay musharaxiinta qaar kenya soo maraan ama kulamo ku yeeshaan maxay tahay waxa aad kenya isku haysaan waxaan haynaa arrimo badan oo kenya xadgudubyo ku samaysay oo taariikhaysan oo qoran arrimahaas waa arrimaha aan rabno markii niis laga wada fadhiisto in aan soo hordhigno
mudane wasiir waxaa jirta in ololihii madaxweyne farmaajo markii uu ku jiray afar sano ka hor kenya saldhig uu ahaa oo uu sii mari jiray kulamo ku qabsan jiray haddii maanta siyaasiyiin kale ay sameeyaan sidaas oo kale maxaad isleedahay waa ay uga duwan tahay tii madaxweyne farmaajo laftiisa afar sano ka hor uu kenya ku samayn jiray kama hadlayno keliya doorasho iyo iyo dad ku samaysanaya maaragtay campaign ama ololo siyaasadeed dalka kenya ma qurux badna dalkeenna mar walba uu xasiloono sii helo mar walba uu meesha uu marayo sii kasii fiicnaato siyaasiyan dhaqaale ahaan wejiyo badanba in bayskeenna ama saldhigeenna uu ahaado dalkeenna ayay ayay ku qurux badan tahay laakiin taas ma ahan keliya waxa aan ka hadlayo waxa aan ka hadlayo oo ka weyn waxa weeye midnimada soomaaliya iyo kenya oo nagu haysta dhulkeenna baddeenna iyo midnimada soomaaliya jiritaankeenna waddan ahaan ayay nagu haystaan wasiir madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa tegay kenya sidee dowladda soomaaliya u aragtaa booqashadaas sidaan hore u sheegay arrinkaas arrin aan aan soo dhaweynayno maaha arrin aan kasoo horjeedno weeye oo ah faragelimaha aan ka hadlayno oo kale in maaragta kenya haddii maanta sharciga iyo iyo maaragtay axdiga ka yaalla wadamada africa ku midoobay ay ay ka maaragta baal mari karto kenya waaba aqoonsan lahaydba laakiin waxa ay ku dhowaatay maaragta buunbuuninta la siiyey soo dhoweynta muuse biixi waxay tilmaan u tahay sida dalkeenna weerarka loogu yahay berrina wax diidaya malex in gobol kale oo soomaaliyeed ee kenya sidaas oo kale maaragta u buunbuuniso usoo dhowaysato soomaali kala qaybinteeda annaga marna ma ogalin muuse bixi waxa uu tagaa ethoobiya wuxuuna la kulmaa ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed maxay ku kala duwan tahay marka uu kenya tago iyo marka uu ethoobiya tago waxaa horta ugu horeeya ay ku kala duwan yihiin aan kuu sheego dowladda ethoobiya iska daa maaragta soo dhaweynaya aqoonsiga waxay dadaal dheer u gashay rabtayna in ay wadahadallada soomaaliya iyo somalilan ay ay runtii aada uga shaqayso iskuna soo dhawayso halka kenya ay rabto inay kala fogeyso kenya tallaabooyinka ay qaadayso qof kasta oo soomaaliya oo waxgarad ah waa garan karaa ujeeddada ay leedahay etoobiya ma ahayn ujeedada safarada ay ku tagaan madaxda dowlad goboleedyada oo kale ma ahan keliya somalilan madax badan oo dowlad goboleedyada ah ayaa booqashooyin ku taga dalalka dariska ah taasna wax dhibaato ah ma lahan kuma hayso dhib dowladda federaalka ah laakiin siyaasiyan marka la dhex galo ee maaragtaa laga dhigo in maaragtaa loola dhaqmo sidii dowlad madax bannaan ka go-day soomaaliya taas mid aan aqbali karno ma aha wasiir ugu dambeyn etoobiya waxa ay dowladda ra-iisul wasaare abi axmed dagaal ku qaaday gobolka tigraay dagaalkaasi dunida siyaabo kala duwanaa looga arka maxay tahay aragtida dowladda federaalka ee dagaalkaas
mowqifka soomaaliya waa cadyaha mowqifka soomaaliya waa inay isgarab taagto dowladda iyo shacbiga etoobiya oo ay garab taaganta